Dugsiga sare Dolo waa iskuulkii ugu horreeyay ee laga hirgeliyay degmada. Markii hore degmada ma lahayn dugsi sare, keliya degmada waxay lahayd mid ku eg heerka dhexe ee iskuulka. Inta badan ardayda markay ka qalin jibiyaan dugsiga dhexe waxay waxbarasho heerka saraha u doonan jireen dalka Itoobiya ay xaduudda wadaagaan iyo magaalada caasimadda iyo Muqdisho. Taasi beddelkeeda magaalada waxaa laga yagleelay iskuul gaarsiisan heerka sare iyadoona dhismaha iskuulkan dugsiga sare ay dhiseen dad ka soo jeeda degmada Dolo oo qurba joog ah qaar ka mid a ardayda iskuulka oo la hadlay idaacadda Waamo ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay helaan waxbarasho dugsi sare ah iyagoona maamulka ka codsaday in magaalada laga hirgeliyo jaamacado si ay baahidooda u noqoto mid xaqabtiran ma lahayn dugsi sare wuxuu ku joogay dugsiga dhexe ee sideedaad intaa kadib waxaan u aadi jirnay dugsi sare kenya iyo etoobiya haddana waxaan rajaynaynaa inaan helno jaamacad si aan markii aan dhammayno dugsiga sare ilaahay amaad iska leh marka hore waxaan salaamayaa qurbajoogta ii dhistay oo yunifomkii buugta noo keentay oo aan- si aan ugu barno gurigayna waxbarasho waxbarashadaasaan u raadsan jirnay kenya etoobiya iyo waxbarashada waa aad bay u socotaa sababtoo ah waxaan haysanaa maadooyin fara badan sida physics english chemistry mathematic intaasoo maado waa aad baan loo siiya waxaan rabnaa in lagu soo kordhiyo buwaagta maaragtay aan textbook textbookan aan codsanayna si noogula keeno annagan aan ku keeno aan annagan uga ugu- ugu dadaalno waxbarashada maamulaha iskuulka ayaa ka warbixiyey baahida ay u qabeen in la helo waxbarasho heerka sare ah isagoona sheegay in weli ay jirto baahi maadaama iskuulka ay ku yar yihiin macalimiinta wax ka dhigay iskuulka Ee, iskuulku waa iskuulkii ugu horreeyey ee degmada ay yeelato iskuulka een, waxaa lagu dhigaa manhajka kenya ee, sanadkii lasoo dhaafay ama labada kun iyo toban iyo toddoba ilaa labada kun iyo toban iyo sideedda wasaaradda waxbarashada ee jubbaland imtixaanka ay qaaday ayaa waxaa nooga qayb galay arday lix dumeeye u dhadhow kadibna ardaydii ayada ahayd way wada baaseen qofna kama dhicin ardayda aan soo baastay ayaa aan u fu- waxaa la sameeyey in qurbajoogta iyo eh, dadka joogay inay intay isu tagaan degmada maamulkeedii iyagoo iskaashanaya inay secondary loo dhiso secondarygina in lagu bilaabo arday afartameeye ah afartan iyo laba canug baa lagu bilaabay iskuulka markii eh, xagga xogaa laga soo yara fuulay mushaharkii macalimiinta culays waa lacag la yara saaray ardayda afartan iyo laba canug aan ku bilownay ayaa waxaa dhacday in dibidhac ay rantayda ay keentay oo labaatan iyo afar canug ay noo soo hartay waxaan marka uga mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu noo suurtagelina iskuul secondary ay degmadu yeelato sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa intaa ka alla mahadiisa kadib een, dadka qurbajoogta ahaa iyo dadka qaranjoogta ahaa oo iska kaashaday inay iskuulkii ay s- dhisaan Een, sidoo kale ardayda uniformkooda ay ka qayb qaataan luqaadta exerciseka ee imtixaan- ee hadda ardayda wax ku dhigtaan inay naga caawiyaan ay ku maaragtay ay ka qayb qaataan sidoo kale caawinaadeeda